xilligii hore waxay uga duwanayd donald trump oo doodii hore aan tusin shacabka inuu deganaansho ayaa markan waxaad ka muuq aad moodaa inay ka muuqatay diyaargarow xoog leh iyo deganaan wax kaloo uga duwanayd doodii hore waxay ahayd bodium bay taagnaayeen tanna waa mid ay socsoconayeen marka inuu soc socdo oo maaragtay idea helo intay iyadoo hadlayso iyaduna muhiim bay ahayd labadooduba waxaad moodaa inay deganaansho uu ka muuqday maadaama settingka uu kala ka duwanaa kii hore oo kale markaad eegto laakiin su-aalaha marka la weydiiyo iyo sida labada musharaxba ay uga jawaabayeen maxaa kaaga soo baxay waxaa aniga iga soo baxay horta trump inuu sidaan moodahayay igala ficnaa waxaan moodahayay cajaladii kusoo baxday oo fadeexadda ahayd inay dhibaato culus u geynayso laakiin wuu awo wuxuu awooday in arrintaa laga gudbo isagoon weliba aan si fiican raaligelin u bixin oo ku macneeyey inay cajaladaas iyo gabdhaha sidii u caayay ay ahayd wax iska caadi ahoo local room tark waa isaga local room banter waxa la dhaho kale meelaha dhalinyarada marka sportska aadahayaan localka isaga sheekaystaan oo isaga caweeyaan oo kale ayuu ka dhigay waxaad moodaa marka arrintii si fudud inuu uga gudbay oo mawduucyo kale oo oo uu comfortable ku yahay oo ku kalsoon yahay uu galay markiiba marka taasna ay u keentay deganaansho inuu si fiican uga qayb qaato barnaamijka the end of the time ani waxaan arkahayay su-aalaha qaar la weydiiyey oo aniga kuwii aad ii khuseeyey waxaa ka mid ahaa arrinta canshuuraha oo dadka dhan shacabka sagaal boqol lix iyo toban milyan oo dollar oo lumid ah kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii new york times ay daawacday saddexda page xilligii maraykanka ugu fiicnaa weye uuna sheegay wuu qirtay wuxuu yidhi waxaan ka waxaan ka faa'iidaystay tax codeka maraykankan ka faa'iidaystay buu yidhi waayo wuxuu siiyaa ilga wanaag gaara iyo iyo iyo iyo iyo iyo preferency wuxuu ku siiyaa dadka taajiriinta marka iyadiina waxaad moodaa inuu ku lexshay arrintaas uu yidhi hillary clinton markaa senator senator bay ahayd maxay waxa uga qaban weyday tax loop holskan iyo waxyaalahan keenaya cadaalad darrada canshuuraadka xagga islaamka xagga islaamka markaad fiiriso trump waxaad moodaa in igala muuqatay ninaan islaamka jeclayn waayo waxyaalihii markii islaamka gabadha islaamka ahayd ee weydiisay anugu qof islaaman ahay nacaybka islaamka ee waddankan ka jira sidee wax uga qaban kartaa markay weydiisay wuxuu yidhi madaxweynahan iyo hillary clinton iyo marabaan inay qirtaan oo dhahaan ereyga la yidhaahdo uladhikaal islamic terrorka dadka muslimiinta ah ee xagjirka waxyaala weli waxaa ka mid ahaa islaamku waa inay soo report garayaan dadkiisa waxaad moodaa halkaasna inay discrimination xagga islaamka xaggooda dadka islaamka ay uga muuqatay trump oo xoog leh iyo aniga khaasatan sidaan u qaatay inuusan ku jecsanayn dadka muslimiinta ee sogolootiga arrintii foreign policy-gii iyo syriana waxaad moodaa inuu ka dhawaajiyey inuu madaxweyne ku-xigeenkiisa uu kaga soo horjeedo arrimaha syria humanitarianka xaggeeda markaad eegto su-aalaha kaleeto ee in badan dadku ay dhegta u raaracinayaan waxaa ka mida emailada hillary clinton iyo sidoo kaleeto arrintan rushia inay qayb ka ahayd oo kale emailadii la jabsaday clinton marka sideeba taasina ay dhinaca kale uga jawaabeen labadaba
su-aasha moderatorka iyo qofkii su-aalaha weydiinaya gabadhii su-aalaha weydiinaysa ee weydiisay hillary clinton waxay ahayd waxaa jira wikileaks emailo hillary clinton lahayd oo soo daabacay oo sheegahaya hillary clinton barnaamijyadan ay soo bandhigto markay publica joogto private markay joogto inay si kale uga hadasho marka waxaa la yidhi adiga munaafiqnimadan kugu jirto oo markaad kalagedisnaantan kugu jirto markaad private tahayna aad sida kale uga sheekayso markaad waxayba ka hadashaba emailka leagiisa inay russia ka dambayso russian ay jeceshahay inuu soo baxo donald trump iyada aysan rabin inay soo baxdo marka sidaa daraadeedna emailada u liigareeyaan arrintaasu marka waad mooday inuu janis kaga helay ninkle donald trump uu ku cadaadiya iyada waa garta markaad eegtid bal kaba soo qaad haddaan usoo noqonno su-aashii ku salaysnayd haddii ay guulaystaan sida ay arrintani islaam naceebka ah ay maaragtay bal u wajahayaan hillary clinton sidee bay iyada uga jawaabtay waa hillary clinton arrinta soogolootiga iyo dadka muslimiinta ee soogolootiga waddankan inay soo galaan iyadu waxay tiri vetting baan samaynaynaa dad khatar ku ah waddankana ma soo gelinayno laakiin obligation waxaa naga saaran mas-uuliyad dadka qaxootiga ay rafaadsan dadka yurub weliba yurub oo kale ma noqon karno laakiin inaanu wax ka qabanno wax ka ka gaarno oo aanu wax ka keenno ninka la yidhaahdo donald trumpna wuxuu yidhi dadka muslimiinta total ban way wadankan ma soo gelayaan haddana waxaad moodaa inuu total ban baan ku samaynayaa waa xanibahaya inay soo gelay inuu ka bedelay ereygii oo yidhi extreme bering wax la yidhaahdo aad baan yan u baaraya dadka muslimiinta inay wadanka soo galaan macnaheeduna waxa weeyaan ma soo gelayaan waayo dad qaxootiya lama helayo baaritaankooda iyo iyo iyo iyo bahalkooda lama heli karaan marka dadka muslimiinta waxaad moodaa siyaasadda hillary clinton inay xaggeeda ay dadka muslimiinta ay u janjeerto oo soo dhawaansho soo dhaweyn dadka muslimiinta xagkooda ka wayna ku qabsatay inuu necab yahay dadka mexicaanka markii inuu necab yahay muslimiinta inuu gabdhaha uu xurmad dareeyo kii mexicaanka aha uu caayay waxyaalaha faraha badan loo historigiisa ay kaga sheekaysay oo nacaybka dadka kale sogolootiga waddankan soo galay wax ka qayb qaatay dhismihiis ka qayb qaata ayay aad waxaad moodaa in iyaduna ay ugu riixday arrintaa donald trump isagana arrintaa kolaba kamana kamana kamana leexan waxaad moodaa markii la yidhi maxaad islaamka ku xalinaysaa inuu yidhi inaan idhaahdo oo radical islamic terrorist ayaaban ku xalinayaa tusaale ahaan wuxuu usoo qaatay arrintii san barandino ka dhacday arrintii paris ka dhacday arrimaha saas oo kale ah oo oo yar oo dadka islaamka aan wada camimeyn ayaad moodaa inuu tusaale usoo qaadanayo inuu ku ceebeeyo dadka muslimiinta ah inay yihiin dad argagixisaa si uu codka dadka kale una cabsi geliyo dadka kale oo caddaanka ah oo waddankan degan si uu cod uga helo